cilmin cindii oo de wax kan cilmiga iyo aqoontayda ayaan ku keenay iyo kasmadayda iyo ra'yigayga iyo garashadayda marka waa nicamtii ilaahay ugu nimceeyey ee maadiga ahaa wallaahu jacala lakum min buyuutikum sakanaa wa jacala lakum min juluudi اlancaami buyuutan tastakifuunaha yowma dacnikum ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين يا آيات كذن بيبي سورة مكة آيات راعيين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون تهتدون تهتدون معه laallakum marka nicamtaas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu nimceeyey bay inkirayaan kaasina waa tafsiir labada tafsiirba waa jiraan oo sheekha mushaarixuna u keenay ibnu kasiir isagu wuxuuba raajix yeelayaa tafsiirkan dambe oo nicamta ilaahay bay garanayaan dabeetana way ka kufreeyaan macnaheedu waxa weeyaan buu leeyahay wixii ilaahay siiyey ee nicamee suuraddu sheegtay inay markaa diidayaan oo meel kale u nisbaynayaan ibnu jariirna tafsiirka horu raajix yeelay oo wuxuu leeyahay waxaa weeya nicmada ay diidayaan waa biirsaali muxammadin ilaa maa bacaثahu biducaa'ihim ilayh waa diritaanka la soo diray nebiyullaahi muxamed oo risaalada loo soo dhiibay baa nicmo ah taas bay ka gaaloobayeen marka waxaa weeyaan waa labaduba waa markaa waa saxiix labada tafsiirba nicamtii ilaahay siiyey ama wixii maadi ah oo cid kale waanayan ha haato ama nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi risaaladii oo loo soo dhiibay ay diidaanba ha haatee wixii ilaahay siiyey oo nicamaba cid kale ay u tiirinayaan waaye almas'alatu alhaaminatu walarbacuun masalada siddeed iyo afartanaad waa kufruhum biaayaati illaahi jumlatan kufruhum gaalowgooda biaayaati illaahi aayaadka ilaahay ka gaaloobaan jumlatan xaalay aayaadkaas yihiin yani si jumle ah dhammaantood duuduub ahaan ay uga gaaloobaan oo taasina waa masalo oo min masaa'il jaahiliya ka mid ah alkufru gaalow biaayaati illaahi aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacala laga gaaloobo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii aayaadku soo dejiyey rusushu soo diray aayaad buu ku soo dejiyey waxyaabaha uu soo deji kitaabkii tawraadaha baa ka mid ahaa waxyaabaha waxyiga ah ee aayaadka ilaahay injiishi baa ka mid ahayd zabuur baa ka mid ahayd qur'aankaa u dambeeyey wax ilaahay soo dejiyo markaa kutubtaa ilaahay wuxuu ku soo dejiyey maaragtay munasalkaa dadkii jaahiliyiinta ahaa masaa'ilkooda waxaa ka mid ahaa inay diidayeen oo ay ka gaaloobayeen ilaahayna wuxuu u yaboohay waciid shadiid ah kuwa ka gaaloobaya aayaadkiisa إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء وكالله سبحانه وتعالى kuwii ka gaaloobay aayaadka yaga waa xujajka ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray oo qur-aankaas ayaa markaa u dambeeyey xujooyinka ilaahay soo diray subxaana wa tacaala ee iska kibrinaya albaabada samada looma furo oo markay dhintaan ruuxdooda ilaahay subxaanahu wa tacaala samada uma furo laakiin dadkii rumeeyey mu'miniinta ahaa iyaga waxa weeye albaabada samada ayaa loo ballaqa oo loo furaa waaladiina kafaruu biaayaati illaahi wa liqaa'ih ulaa'ika yaysuu min raxmati kuwa aayaadka ilaahay ka gaaloobay iyo la kulankiisa waxa weeyaan kuwa naxariista ilaahay ka quustay marka gaaladu had iyo gooraale waxa weeyaan waxay ku gaaloobeen waxa weeyaan inay aayaadka ilaahay ka kufrinayaan oo ay ku caaridayaan cuquushooda xunxun ee faasidka ah arrintaasina dee waxay keenaysaa inay ilaahay subxaanahu wa tacaala beeniyeen oo xadiidkiisii beeniyeen ilaa xadiidka qudhiisu waa waxyi ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa uu ku soo dejiyey marka waxa weeyaan sifadaasina ama tilmaantaas waa tilmaan ay leeyihiin ahlujaahiliintii alkufru biaayaati illaah almas'alatu altaasicatu waalarbacuun masaladii sagaaliyo afartanaad kufruhum bibacdi aayaati illaahi kufruhum gaalowgooda weeye bibacdi aayaati illaahi aayaadka ilaahay wax ka mida ay ka gaaloobaan oo haddii marka hore la yidhi jumlatan bay u gaaloobeen oo uga gaaloobeen aayaadkii tanna waxay tilmaamaysaa waxa weeyaan inay aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala qaar ka mid ay ka gaaloobayaan waxaa weeye masaladaasi jaxdu bacdihaa ay bacd alaayaat aayaadkii wax ka mid ah inay diidaan oo ay jaxdi ku sameeyaan ayaa ka mida masaa'il jaahiliya oo takdiibka aayaadka ilaahay la beeniyey bay ku kala duwan yihiin ahlujaahiliyiintu oo qaar waxay diidayaan aayaadka ilaahay oo dhan bay diidayaan oo markaa kutubta ilaahay soo dejiyey oo dhanba rumayn maayaan waa sida mushrikiintu ay ahaayeen waa haddii dee rasuulkii nabiyullaahi moxamed ba ay diideen iyo qur-aankii kuwii horena may rumaysnayn waxaa ahlujaahiliinta ka mida qaar iyaguna rususha qaarkeedna diidaya iyo kutubta qaarkeed qaarna rumaynaya sida alyahuud waannasaara waxaa ka mida qaar kitaabka naftiisii la soo dejiyey wax ka midana rumaynaya wax ka midana diidaya oo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala yuhuudda uu ka hadlayey afatu'minuuna bibacdi alkitaab wa takfuruuna bibacdin famaa jazaau man yafcalu dalika minkum ilaa khizyun fi alxayaati اddunya ilaahay saas weeye waxaad rumaysaan kitaabkii barh ka mid ah barhna miyaa ka kufriyaysaan oo yaani kufrintaas wixii hawadiinna raaca inaad qaarna rumaysaan ku dhaqantaan qaarna aad tuurtaan oo wixii hawadiinna raacaa ku socotaan oo wixii hawadiinna khilaafta aad diiddaan saad isku heli maysaan oo arrintaas sax maaha oo waxay samaynayeen waatii dee lagula ballamay inaana iyagu islaynin dhexdooda hadday ahlu-kitaabka yihiin qaarba qaar kale aanay bixinnin arrintaasi dabeetana waxay samaynayeen carabtii bay la kala safanayeen oo qoloba qolada ay xilfiga la tahay awsiya khasraj bay qoloba qolo soo raacaysa markaasaa qolo kastaoo yahuudda ay qola carbeed bay la socotaa oo markaan iyagu aan diin lahayn markay dagaalamaan oo dagaal dhex maro oo hadhow la kala adkaadana wixii gacan lagu dhigay ee darafkii laga adkaaday wixii yahuude ku jiray ee dadka kitaabka lahaa wixii ku jiray ee ee gacan lagu dhigay ee qafaalkaana markaasay odhanayeen soo aan soo furanno wain ya'tuukum usaara tufaaduuhum wa huwa muxaramun calaykum ikhraajuhum oo dee markii horeba inaad saartaan baa xalaan idinka ahayd oo ad dagaal la gashaanoo meesha waddanka ka bixisaan hadhowta markii qafaal lagu dhigayba haddana waxaad leedihiin dadkii aanay gacan ku jirinna markaa intaa isugu tagtaan baad soo furanaysa afa tu'minuuna bibacdi alkitaab wa takfurna bibacd waa kaa lihi subxana wa tacala waxaa shaarixuu tilmaamayaa dadka qaarkood marka inay qur-aanku waa makhluuq odhanayeen lafdan wa macnaa xagga lafdiga iyo xagga macnahaba oo alfaadiisu waa makhluuq waa shay la abuuray yani maaragtay macnihiisuna xagga allu ka yimid sidaa shaacirada oo kale taa qudheedu waa takdiib alqur'aan qur-aankiiu la beeniyey weeyaan oo aymadii salafku xodhan jireen qofka ihaa qur-aanku waa makhluuq lafdigiisa macnihiisaa makhluuqah sida jahmiyadu ay leeyihiin ama waxa weeyaan lafdigiisaa makhluuqa oo macnihiisa xagga alle subxaana wa tacaala ka yimi sida shaacirada oo kale waxa weeyaan arrintaas waa kufri waa kufri oo qofkaas un dee wax kale inu ku fakado taqliid iyo ta'wiil iyo arrimo noocaas oo dee loogu maaragtay meel loogu baarbaadho mooyaane laakiin masaladaas sida laalakaa'i usuul ictiqaadi ahlusunna waljamaca uu kaga hadlay waxa weeyaan arrintaasi wuxuu soo naqlinaya ayma aad u fara badan oo tilmaamaysa inuu kuwa qof kastaa yidhaahda caqiidadaas inay kufri ay tahay marka waxa weeyaan dee taasina waxay keeni kartaa waxyaabaha markaa dee jaahiliyadii lagaga dayanayo oo masaa'il jaahiliya bay noqon kartaa oo dee dadku loo baahanya marka inaa inxiraafka noocaasa aan lagu dhicin almas'alaة hamsuuna juxuuduhum inzaara اlkutubi cala rusuli juxuuduhum jaxdintooda iyo diididooda inzaal alkutubi kutubta soo dejinteeda ay maaragtay soo degitaanka kutubta ay diidayaan calaa rusuli lagu soo dejiyo oo waxyaabaha masaa'il jaahiliya ka mid waxaa weeyaan inay markaa dafirayeen oo ay lahaayeen waxaa weeyaan kutubtani yaani wax bashar bani aadan u haysta weeye oo cidinama soo dejinoo xagga alla kama imanin waa waxyaaba ay ku hadlayeen qowluhum maa anzala allahu calaa basharin min shay taas baa min masaa'il jaahiliya ka mid ah qowluhum qowlkooda kuwii gaalada ay ku qawlayeen ama jaahiliinta ay ku qawlayeen maa anzala allaahu alla ma soo dejin calaa basharin bashar kuma soo dejin min shayin shayna kuma soo dejin oo shaare wuxuu qabtay in nimankii yahuudda ahaa ay odhanayeen hadalkaas yacnii bani aadam waxba laguma soo dejin iyagoo inkiraya markaa risaalaadka dhammaantood iyo waxyigii ilaahay subxaanahu wa tacala uu soo dejiyey arrintaana waxaa ku xambaartay buu leeyahay xasad ay nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xaasidayeen ilaahayna marka waa kii radiyey oo ku yidhi qul man anzla alkitaaba aladii jaءa bihi muusa nuura wahudan linnaas wayaa soo dejiyey kitaabkii uu leeyimi nebiyullaahi muuse salawaatu ullahi wasalam aleh tawraad ahaa oo mar haddaad idinku kitaabkaa qiran tihiin in nebiyullaahi muuse kitaabkaa lagu soo dejiyey muusena uu bashar ahaa maxaa markaa u leedihin maa anzla allahu calaa basharin min shay maxaa u leedihin waa tanaaqud arrintaasi markaa yuhuudi ay isburinayso oo hadalkaas waxaa ku xambaaray buu leeyahay xasad saa darteed baa rusushii way beeniyeen kutubtiina way beeniyeen waa min ajli muxammadin nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalam aleyh daraaddii iyo maxaan ku lehay qur'aankan oo ay diidan yihiin dartii ayaa xasadkii wuxuu gaadhsiiyey inay yidhaahdaan maa anzala allahu calaa bashar min shay laakiin tafsiirka aayaddu sheekhu halkaasuu mariyey waxaad se moodaa tafsiirka kale odhanaya nimanka hadalkan ku hadlay uu yidhi maa anzala allahu calaa basharin min shay inay yihiin quraysh oo aayadda marka macnaha ay ku soo degtay sa ay tahay baad mooddaa inay xoog badan tahay wamaa qadaru allaha xaqa qadrihi id qaaluu maa anzala allahu calaa basharin min shay qul man anzla alkitaaba aladii jaءa bihi muusa saasuu marka ibnu kaiir tafsiirkiisa ku raajix yeelaya owley ibnu cabbaas iyo mujaahid iyo buu ka soo naqliyey in ay ku soo degtay nimankii quraysh ahaa wa haada huwa alasax saasa asaxa buu yidhi waayo quraysh iyo carab ayaa dhammaantood diiddanaa buu yidhi maaragtay in kutub xagga samada laga soo dejiy iyagaa maaragtay diiddanaa kutuba inay soo degtay xagga ilahay ka soo degtay oo qur-aankuna aad uga hadlay akaana linnaasi cajaban an awxaynaa ilaa rajulin minhum an andir innaas iyo aayadda kale alla u leeyay wamaa manaca annaas an yu'minuu id jaءahum اlhuda ilaa an qaaluu abacaa allahu basharan rasuula marka nimankaasaa diiddanaa suuradduna waa suura makiyaa yahuudduna may inkirsanayn in ilaahay xaggiisa kutubi ka soo degtay saasaa ibnu jariir aabari isagao qudhigu tafsiirkiisa ku sheegay laakiin wejkaa qudhiisa hadda macnaahaan ciddiidi kartaa ma jirta inayaga qudhahoodu diiddan yihin risaaladan waa diiddanay nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laakiin aayadda macnahaas baa xoog badan ay ku soo degtay quraysh marka waa min masaa'il jaahiliya waaya almasalatu alxaadiyatu alkhamsuuna masaladii koob iyo kontonaad wasfuhum lilqur'aani biannahu min kalaami albashar wasfuhum weeye masaladan ku sifayntooda lilqur'aani qur'aankii ay ku sifeeyeen biannahu qur'aankii min kalaami albashar basharka hadalkiisa inuu yahay ay ku sifeeyeen oo waxay leeyihiin qur'aankani hadalki ilaahay ma aha ee waa hadal bani aadan ku hadlo ayay yidhaahdeen taas ayana waxay ka mid tahay min masaa'il jaahiliya qowluhum odhaahdooda weeye min masaa'il jaahiliya ka mid ah fi lqur'aani qur'aanka ay ku qowleen in haada ilaa qowlu lbashar in haada ay maa haada kani maaha oo qur'aankii ahi ilaa qowlu lbashar basharku wuxuu ku qowlo oo ku hadla mooyaane wax kale maaha bay yidhahdeen waa hadalkii weli ninkii laodhan jiray alwaliid mugiira hadalkaas ku hadla waana been waana been buu dee ku qowlaya qur-aanku waa ilaahay kalaamkiisi oo ilaahay uu ku hadlay oo nebiyullaahi moxamedna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh u waxyooday biwaasidati jibriil alla ugu waxyooday waana kalaamkiisii waana aayaadkii uu ka maqlay ee qur-aanka ah ee jibriil u sheegay xataa yasmaca kalaama allah waa ka alla yidhi subxana wa tacaala yuriiduuna an yubaddiluu kalaama allah waa hadalki ilaahay marka ictiqaadka ahlusunna waljamaaca waxa weeye in qur-aanku uu yahay kalaamkii ilaahay subxaana wa tacaala laakiin nimankii mushrikiinta ahaa waxa weeyaan way fahmayeen hadalkan inaanu ahayn hadal bashar ku hadlay laakiin dafiraad iyo inkiraad bay ka ahayd oo hadalkan hadalkii moxamed inaanu ahayn way fahmayeen oo haddii de kalaamkiina uu yahay kalaam muxamed waxay k inay isaga wax lamida la yimaadaan bay awoodi lahaayeen oo nebiyullaahi moxamed dee bani aadam buu ahaa iyaga la mida dee marka waxa weeye inay jiraan oo hadalka hadal la mida la yimaadaan qur-aanku taxaddi buu ku sameeyey faatuu bisuuratin min milih faatuu bicashri suwari muftarayaat qul lan اجtamacat اlinsu wاljinu calى an yaatuu bimili hada اlqur'an laa yaatuuna bimilih walow kaana bacduhum libacdin ظahiira marka waxa weeyaan arrimahaasoo dhan baa lagula hadlay waana ka caajiseen oo waxba waa keeni kari waayeen mar hadday ka caajiseen oo ka tabar dhigeen oo hadal la mid ay keeni kari waayeen dafiraad mooyaane marka waxaa u soo baxaysa inaanu hadalkii jibriilna ahayn hadalkii muxamedna ahayn ee kalaamka ilaahay inuu yahay waa shay iska daahiray noqonaysa laakiin waxaa weeya ceenaadka iyo dafiraaddu iyadu waa meeshayda iyo mukaabara oo marna waxay odhanayaan qur-aankani waa sixir mar waxay odhanayaan ee waa hadal uu ka soo naqliyey ka soo guriyey ahlu kitaabka waxaasoo dhan bay ku hadleen marka waxa weeyaan dee masaa'il jaahiliya waxaa ka mida in loo caqiidaysto ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa kalaam اlbashar in loo caqiidaysto ayaa waxay ka mid tahay min masaa'il jaahiliya almas'alaةu الثaaniyaةu wاlhamsuun masaladii labiyo kontonaad nafyuhum alxikmata can afcaali اllah nafyuhum anfintooda weeye alxikmata xikmadda ay anfinayaan can afcaali اllah ilaahay subxaanahu wa tacaala afcaashiisa ay xikmadda ka anfinayaan waa min masaa'il jaahiliya alqadxu fii xikmati اllaahi tacaala alqadxu qoomid iyo dhaawicid fii xikmati اllaahi xikmadda ilaahay tacaala korahaya la dhaawaco oo min qadaxa yaqdaxu qadxan qadaxa fii nasahi marka la yihahdo bimacnaa waa taana waa durid la duro ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmaddiisa allah wuxuu ku sifaysan yahay xikma ayuu ku sifaysan yahay magacaantiisana waxaa ka mid a xakiim inuu yahay xikmaddana waxaa la yidhahdaa waa wadcu shay fii mawdicihi shayga oo booskiisa la dhigo ayaa la yidhaahdaa marka allaha xakiimka ah ee ashyaada mawaadicdeeda dhiga mee shay walba meesha ku laa'iqa allaha dhiga weeyaan marka arrintaasay diidan yihiinoo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu xakiim yahay ama uu xikmo leeyahay bay diidan yihiin oo dhaawacayaan oo makhluuqaadka uu abuuray oo dhammi waxay ku dhisan yihiin xikmo ayay ku salaysan yihiin oo ilaahay shay ma abuurin ilaa lixikma ayuu u abuuray cabas iyo dheeldheel iyo ciyaar samaawaad uma abuurin khalaqa asamaawaati lixikma samaawaadka xikmad buu u abuuray wa khalaqa alaradiina lixikma dhulkana wuxuu u abuuray xikmo dhirta wuxuu u abuuray xikmo badaha iyo nolol dhammaanteed xikmo ayuu u abuuray buuraha xikmad buu u abuuray caalamka dhan jin iyo insi iyo xayawaanaad dhammaantoodna waxa weeye ilaahay khalqigiisa ka miyanoo xikmo ayay u abuuran yihiin weliba alla subxaanahu wa tacaala uu itqaaniyey oo shay walba qaabkuu noolaan lahaa ee qaabkuu maaragtay risiqiisa u heli lahaa qaabku wuxu raadsan lahaa baa ilaahay subxaanahu wa tacala u abuuray acطىa kula shayin khalqahu uma hada wma khalaqna الsamaaءa واlarضa wma baynahuma baطila dalika danu اladiina kafaruu fawaylu liladiina kafaruu min الnaar marka alla subxaanaه wa tacala waa alla xakiima oo khalqigiisa uu abuuray buu xakiim ku yahay amarka uu sharciga soo dejiyo wax amrayo o wax reebayo iyo tashriiciisa ayuu maaragtay alla subxaanaه wa tacala xakiim ku yahay oo markaa shay walba wuxuu kaa reebay waa shay maaragtay maslaxa ku jirta reebiddaas waxa uu kugu amray waa shay maslaxa kugu jirto waxa weeyaan cabas wax u samayn maayo marka arrintaasi waa arrinta ahlujaahiliintu ay diidanaayeen oo awaamirta uu bixinayo iyo nawaahida uu reebayo waxaasoo dhan waxa weeyaan xikmo male bay leeyihin waaba inkirsan yihin dawaa'ifta marka ahluqiblaha qudhoodu arrintaa way ku lumeen muctasile iyo ashaaciro oo ashaaciradu waxay inkiraysaa xikmadda ilaahay afcaasha ilaahay inay xikmad ku socoto bay diidan yihiin oo waxay odhanayaan allaahu laa yafcalu lixikma alle waxaa samayn maayo xikma u samayn maayo wainnamaa yafcalu limashii'atihi mujaradatan mashii'a khaliya doonis unuu doonay oo aan xikmo ku salaysnayn ayuu alla waxa u samaynaya oo afcaashiisu shamlin mayso sifaat ee sifaat maalan cilal u noqon kara lilaxkaam sifaat cilooyin u noqon kara axkaamtiisa waxa weeye markaa afcaashiisu ma wadato waa alla qaadir ah oo waxay leeyihiin markaa ilaahay laba shay oo mutamaahilayna unbuu mid amray midna iska daayay limaxdi mashii'atihi wa limaxdi iraadatihi doonidiisoo kale ah laakiin waxa kii meeshu ma jiraan arrintaasna markaa khutuuro weyn baa ku sugan oo waxaa ka ratibaya inay odhan karaan yajuuzu an ya'mura bishirki inuu shirka amro ayaa u bannaan wayanhaa can cibaadatihi waxdah in keligii la caabudo inuu reebo ayaa u bannaan ee inuu ee dulmi amro ayaa u bannaan inuu faaxisho amro ayaa u bannaan waxaasay ku hadlayaan oo marka ay diidan yihiin ee maaragtay wax la yidhaahdo in afcaashiisu ay xikmo ku salaysan tahay oo la yidhaahdo mashii'o iyo doonis khali ah ayuunbaa maxaanku dhahdaa alla subxaana wa tacaala waa amarkii nahyiga ku keenayaa ay ku imanaysaa arrintaa waxaa ka ratimaysa masaa'il khatara ka imanaya oo qur-aanka dhan baad moodo inay markaa dee ka hor imanayso ilaahay wax wanaagsan buu faraa yaamuru bilmacruuf wayanhaahum can ilmunkar ina allaha laa yaamuru bilfaxshaa marka waxa weeyaan markay leeyihiin arrintaas khutuuro weyn baa ka imanaysa ilaahay subxaanaه wa tacaala waxa weeye yafcalu maa yashaa wuxuu doonuu sameeyaa laakinahu laa yafcalu shayئan ila lxikma shay ma samaynayo ilaa xikmo ayuu u samaynaya alla subxaanaه wa tacaala marka waxa weeyaan arrintaas waa khatar oo ay ku hadlayaan iyagu oo ay leeyihiin maalan mashii'a unbuu ku doonay oo u samaynaya wax macnaheedu waxay noqon kartaa inay u bannaan tahay alla kaafirkiiba janno inuu geliyo mu'minka inuuna cadaab geliyo ayaa markaa u bannaan ila meesha xikma ma jirto arrimahaas oo dhan baa ka ratimaysa arrintaasina waa arrin baatila intaa ku dira wallahi wal khamsuun taxayuluhum liibtaali sharci illaah waxaan u guda jiray kitaabkii masaa'il uljaahiliya marka wuxuu leeyahy masalada saddex iyo kontonaad waxaa weeye taxayuluhum uxeeladaysigooda dadkii jaahiliyiinta ahaa liibtaali sharci illaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisa burintii ay u xeeladaysanayeen oo taxayulku taxayala fulaanu kada wakada marka la yidhaahdo waa istacmaal xiila xiilo iyo qaab maaragtay uu wax u khiyaameeyo oo waxu lugooyo ayuu markaa ka shaqeeyey nimankani marka waxay samaynayeen sharciga ilaahay say u buriyaan oo ugu hor yimaadaan bay waxay samaynayeen waxa la yidhahdaa xiyal iyo lugooyo iyo shirqoolla bay samaynayeen icmaalu alxiyali aldaahirati waalbaatinati fii dafci maa jaa'at bihi arusulu marka masaladu waxaa weeyaan icmaalu alxiyali xeelado samayntood xeeladihii aldaahirati muuqanaysay iyo waalbaatinati qarsoonaydba fii dafci maa ay aladii kii ku radintiisa iyo ku celintiisana loo xeeladaysanayo jaaءat bihi ay la imanayso alrusulu rusushu bihi ay la timi isaga walidaalika qowlii tacaala awey qowlka alle canhum xaggooda alla u yihi kuwa gaalada markuu warramayay jaahiliinta wamakaruu wamakara allaahu wamakaruu way makri faleen wamakara allaahu allana wuu ku makri falay wallaahu khayru maakiriin iyo waqowlihii waka qowlihi tacaala waqaalat طaa'ifatu min ahli kitaab waqaalat waxay tidhi طaa'ifatun kooxi waxay tihi طaa'ifadaas oo min ahlilkitaabi ahlukitaabka ka mida oo dhexooda ayay ku yidhahdeen aaminuu rumeeya biladii waxygii rumeeya unzila la dejiyey cala aladiina aamanuu dadka mu'miniintaa korkooda waxay lagu soo dejiyey rumeeya wajha annahaari ay awala nahaari maalinta awalkeeda rumeeya wakfuruu ka gaalooba waxyga ah aakhirahu maalinta aakhirkeeda iyo gelinkeeda dambe ka gaalooba lacallahum waxay mudan yihiin mu'miniintaasi yarjicuuna inay soo laabtaan oo markaynu inagu ka noqonno ayayna dib u soo noqdaan nimankii ahlujaahiliyiinta ahaa ama ahlukitaab ha ahaadeen ama ummiyiintii jaahiliintii carbeed ha ahaadeen waxay samaynayeen xeeladooyin ay sharciga ilahay ku beddelayaan si ay diinta uga takhallusaan oo kufriga iyo baadinnimadu marka ay u higasho waayo si cad iyo badrheedh waxoogama beddeli karaan laakiin khiyaamo iyo dhagar hoosay samaynayeen wamakaruu wamakar allah waa ka alla yidhi subxaanahu wa tacaala makriguna waxa weeyaan iisaalu lmakruuhi biطariiqatin khafiya xumo oo qof la gaadhsiiyo ama cid la gaadhsiiyo si sir ah oo hoose loo gaadhsiiyo marka yahuudda nimanka la yidhahda iyaga waxay caan ku ahaayeen waxaa la yidhahda shirqoolka iyo khiyaamada ay diinta ilaahay khiyaamaynayaan rasuulku waa kiilah salawaatu ullahi wasalaamu calayhi lacana allahu alyahuuda xurimat calayhim ashuxuum fajamaluuha wabaacuuha waakaluu hamanaha yahuud ilaahay nacdashoodii nacdasha ilahay korkaa ka fuusho wixii shuxuumtii iyo baruurtii waxay dhaala laga manciyey oo loojiya laga xarimay oo layidhi maxaa ma taaban kartaan markaasay intay dhaaliyeen ayay iibiyeen oo lacagta sii cuneen waa nooc xeelo ah waa kii ilaha ilaah walaqad calimtum aladiina actadaw minkum fi sabti maalintaas sabtida ha ugaadhsanina ayaa layidhi oo waadh waa idinka mamnuuc xeelad iyo dhagar iyo khiyaamo ayay sameeyeen iyagoo ilaahay subxaana wa tacaala isle waxbaad oad khiyaamayn karaysaan oo intay keliye iyo laaga iyo wax jeexeen oo biyihii markaa bannaanka meelaah uga fureen baddii ayaa maalinta sabtita marka waxaas ku soo dhacaan meeshaas oo adhow biyuhu caariyaan bay marka dambe maalin kale kala baxaan annagu sabti baa naloo diiday sabtina waxma lamaanaan bixin oo nooc xeeladaha ka mid ah laa tartakibuu martakabat alyahuudu fayastaxilu maxaarim allahi biadna alxiyal rasuulku caynkaas wey markaa iska ilaaliya nimankaa yahuudahay waxay ku dhaceen waxay xalaashadeen wixii ilaahay xarrimay xeelado iyo shirqoolle iyo khiyaamo ayayna ku bannaysteen waxaa aada uga warrameen xiyashaas wixii ka bannaa shareecada islaamka iyo wixii xaaraana ee ibnuqayim kitaabkiisa iclaamu lmuwaqiciin kaas buu aada ugaga hadlaa marka wixii xiyal xaaraana iyo wixii ka bannaana ee shareecadu ku shay marka nimankaas asal u ah ay dooneen nebiyullaahi ciise inay dilaan ilaahay baa subxaana wa tacaala marka rafciyo u kor yeelay wamaa qataluuh wamaa salabuuh walaakin shubbiha lahu waayo markaa makrigu way makri faleen ilaahayna waa ku makri falay waxna uu hirgeli waayo aayaddan kale waxay tilmaamaysaa makrigooda waxaa ka mid ahaa yahuudda rasuulku markuu madiine yimi oo markaa dee islaamku u muuqday oo haswatu beder ay dhacday ayaa nimankii waxay arkeen inay diintii jeesatay oo aan si ciyaara looga hor iman karaynin asaaliibtooda waxaa ka mid a inay lahaayeen dhexdooda maalintii gelinka hore ka mid noqda muslimiinta oo diintayna soo gasheen ha laydin arko masaajidkii iyo meeshii diinta lagu hayaya taga gelinka hadda markay noqotana ka soo noqda taasi waxay keenaysaa inaad nimanka carab ahaa iyo dadkiina yahuudda iyo dad badan markaa aanay ay iskaga noqdaan iska ilaaliyaan ay u dhowaanin oo markaanu naano annaga ahlu kitaab ahayn annagaan la soo eegnay waxaan ogaanay meesha inaan waxba lagu hayn oo nebinimadana uu sheeganaya wax kama jiraan taasi marka waxay ahayd nooc xeelo ka mid ah oo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisa in lagula dagaalamo oo ay samaynayeen almas'alatu alraabicatu walkhamsuun masalada afariyo kontonaad aliqraaru bilxaqi aliqraaru qiritaan weeyaan bilxaqi xaqi oo la qirto litawasuli ku gaadhi darteedna loo qirto ilaa dafcihi ay ilaa raddihi celintiisa lagu gaadho oo waxyaabaha ay samaynayeen baa waxay ka mid tahay xaqa in la ictiraafo iyadoo dantu ay tahay in laga hortago xaqa naftiisa waa camaashay jaahiliintu samaynayeen aliqraaru qiritaan bilxaqi xaqii la qiro liyatawasaluu inay ku gaadhaan darteed bihi ay biliqraar ay ku gaadhaan ilaa dafcihi ay ilaa raddihi radintiisa ay ku gaadhaan kamaa qaala fi laaya sida alla subxaana wa tacala aayadaynu soo sheegnay aaminuu biladii unzila cala aladiina aamanuu wajha annahaari wakfuruu aakhirahu lacallahum yarjicuun marka waxa weeyaan tii horun bay ku dhowdaayeen nimankaasi waxay samaynayeen xaqa ay qirtaan laakiin can qanaaco kumay qiranaynin ujeedday ka lahaayeenoo waxay rabeen inay diinta burburiyaan waana makiido iyo dhagar mar kastaba gaaladu ay samayso oo sufuufta islaamka ayaa rag lagu dhex darsanaya islaamnimadii muujisanaya kuwaasaa marka waxay samaynayaan inay daakhilka ka burburiyaan islaamka ilaa fii zamani nebiyi sala allahu alay wasalam ilaa fii yowmina haada waa shay mustamir ah dad islaamka muujisanaya oo daahirka islaam ka muuqdo oo safka ku jira muslimiinta dhexdooda laakiin dubbaha gudaha kala dhacaya oo markaa daakhilka ka burburinaya islaamka fi taarikh alqadiim yahuud aan asal u ahayn oo ninkii la odhan jiray cabdillaahi ibnu saba fitnatu saba'iya ninkaas wuxuu ahaa raggii ee fitantii fii zaman khulafaa'i raashidiin dhacday raggii markaa baanduuga ka aabu ahaa oo tashayuc iyo maaragtay inuu ah beytka aalubeytka jecel yahay iyo wuxuuna isu muujiyey ayuu daakilka aad uga burburiyey dawaa'ifta ama firaqu daalla oo taariikhda soo maray inta badan aalaaba madsuusin bay ahaayeenoo waxaa ku dhex jiray ee gacan hesheeyaa ku jirtay maalan nimankii cabiidiyiinta la odhan jiray oo faatimiyiinna la baxay oo inay yihiin aalubeytka oo faatima ay ku abtirsanaya iska been bay abtirsi sax ma ahayne dowladdoodii inta badan niman yahuud iyo nasaara abaa wasare ka ahaa waxay tacaalan oo la yaqiini rag badanoo madaxda ahaa oo yahuud iyo nasaara abaa madax wasare ka ahaa dowladaha xukumay shay markaa waadixa bahay dawaaiftaasoo dhan markaas waxay la shaqaynayeen dadka ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa ka soo horjeeda ama si daahir ha u muuqdeen ama ha isqariyeen be ilaa xitaa laga soo gaadho khilaafadii khilaafa alcuhmaaniya la odhan jiray oo mar caalamka islaamka markaa dee islaamnimo yani khilaafo ugu ahayd caalamka ha iska ahaato markii dambe dhex galeen iyagoo markaa muslimiin sheegtay oo dowladda ku jira ayay gudaha ka maamulayeen oo dambe la dhacayeen waxaan akhridaa kitaabka la yidhaahdo afcal yahuudiya fii macaaqil alislaam cabdalla tarnikle u qoray aad buga hadlayaa waxyaabaha ay say u dhex galeen muslimiinta nimankaa gaalada ahay taariikhda qadiimka ahi oo maxaanku dhahay wax u geysteen muslimiinta caalamka xataa mabaadi'dan adduunka ee maarkisiyada ama liberaaliyada ama raasamaaliyada waxyaabahan caalamka jiro o dhan aalaaba yahuudda ayaa waxay tahay asal u ah almas'alaة alkhaamisatu wاlkhamsuun masalada shan iyo kontonaad tacasubuhum yani tacasubkooda u tacasub sheegashada limaa iladii kii ay u tacasubaan hum iyagu caleyh korkiisa ay ku sugan yihin oo min albaail ah waxyaabaha baailka ay haystaan oy markaa u tacasubayaanna waxay ka mid tahay min masaa'il jaahiliya oo qofku shay shareecadu aanay ogolayn inuu qabsado oo baail ah oo u tacasubo waa waxyaabaha la diidan yahay marka jaahiliyiintu saasay samaynayeen altacasubu yani maaragtay tacasub lilmadhab madhab loo tacasubo weeye markaa masaladani ka qowlihi tacaalaa walaa tu'minuu ilaa liman tabica diinakum waxay odhanayeen walaa tu'minuu ha u rumaynina oo iimaan ha u muujsanina ilaa liman axad mooyaane tabica raacay diinakum diintiinna qofkii diintiinna raaco yahuudiya qofkaas u muujista wixii maaragtay wanaaga qofkaas unbaad raaci kartaa kaa unbaad la soconaysaan qul ina alhudaa huda allah waa kaa la yidhi subxaana wa tacaala marka masaa'il jaahiliyada waxaa ka mid ah altacasub lilmadhab albaail madhabta baailkaa qofku inuu tacasubo oo hadalka ay ku hadleen waxaa weeye diintiina may wax kale ha dhegaysanina nu'minu bimaa unzila calayna wanakfuru bimaa waraa'ah wixiina lagu soo dejiyey ma aan rumaynayna oo macnaha bani israa'iil wixii lagu soo dejiyey laakiin taana been bay ku sheegeen wixii bani israa'iil iyo ambiyada lagu soo dejiyeen may rumaysnayn sababtoo ah waa ka ilaahay ku odhanaya falima yaqtuluuna falima taqtuluuna ambiyaaa allah maxaa u laynaysaan ambiyada ilaah ma waxyaabaha ilaahay ku soo dejiyey waxyiga ah ee ambiyada lagu soo dejiyey ma shay tilmaamaya ayaa jira inaad rususha laysaan marka waxaa weeye arrintaasi waa arrin baatil tacasubkaas meel kastoo ogolaba ama madaahib ha galo ama dawaa'if ha galo ama maaragtay afraad gaaro cid gaar maaratay u xagdays ha gasho waxaa weeye waa madmuum oo in qofku markaa wii xaqa unbaa loo tacasubi karaa madaahibta oo kale shaare wuxuu qabanayaa inaanay dadka ahlucilmiga ay looga baahnayn inay u tacasubaan madhab mucayan oo wixii madhabtaa ku yimi dhammaanteedba wax kasta oo ku jira la yidhaahdo iyadun baan raacsanahay ee wii xaqana waa lagu raacaya wixii baatilana waa qofku inuu banaa'a ka qaato almasalatu asaadisatu waalkhamsuun masaladii lix iyo kontonaad tasmiyatuhum ku magacaabiddooda weeye kuwii jaahiliyiinta ay ku magacaabayaan altawxiida tawxiidkii shirkan ay ku magacaabayaan tawxiidka ilaahay subxaana wa tacaala keligii la caabudayey ayay shirku ku magacaabayaan waa min masaa'il jaahiliya wuxuu i tasmiyatu itibaaci alislaami islaamka raacitaankiisa ku magacaabidii weeye masaladani shirkan shirka lagu magacaabo kamaa dakarahu siduu alla uga sheegay fii qowlihi tacala uu ku sheegay maa kaana libasharin an yuutiyahu allahu alkitaaba waalxukma waalnubuwa maa kaana libasharin bashar mid u habboon ma aha oo jid u ah an yuutiyahu allahu alla subxaanahu wa tacaala inuu siiyo alkitaaba kitaabka uu siiyo kitaab uu siiyo iyo waalxukma xukun cilmi iyo fahmi uu siiyo iyo waalnubuwata nebinimo uu siiyo uma dabeetana yaquulu uu yidhaha basharka waxaasoo dhan la siiyey linnaasi dadku uu yidhaahdo kuunuu ahaada cibaadan addoomma ahaada lii aniga iyo ahaada min duunilahi alla sakadii yacni macnaha cibuduunii aniga iyo caabuda walaakiin kuunuu rabbaaniyiin walaakiin eh wuxuu yidhaahdaa oo munaasib u ah oo uu ku hadlaa kuunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wa bima kuntum tadrusuun masaa'ilka jaahiliga ah waxaa ka mid ah inay tawxiidka iyo xaqa raacitaankiisa shirka ay ku magacaabayeen waana qalbulxaqaa'iq xaqaa'iqdoo la dabagedinay noqonaysaa oo tawxiidka ilaahay shirki in lagu magacaabo oo aayaddan waxay ku soo degtay baa lahay wafdigii najraan oo nasaarada ahaa oo markay nebiga u yimaadeen iyagoo la mufaawadoonaya oo u soo galeen rasuulkuna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu u soo bandhigay islaamka soo gelitaankiisa wuxuu u sheegay ambiyadoo dhan in lagula ballamay inay miisaaq balan lagula galay inay nebiyullaahi moxamed rumeeyaan haddii midkooda uu nool yahay inuu raaco markaase waxay ku yidhahdeen yaa muxamed aturiidu yaa muxamed an nacbudaka ma waxaad doonaysa inaan ku caabudno miyaad rabtaa oo marka xaqii uu sheegay iyo raacitaankii tawxiidka la raacay iyo waxaasoo dhanba waxay ka dhigeenba shirki iyo rasuulku markaynuugu yeedhayo inuu leeyahay caabuda marka ilaahay keligii halla caabuda bay shirki ku magacaabeen saas darteed baa ilaahay subxaana wa tacaala aayaddaa soo dejiye wuxuu leeyahay bashar uma habboona oo jid uma aha dawna uma aha in ilaahay subxaana wa tacaala uu basharu kitaab siiyey oo fahmi iyo cilmi siiyey oo nebinimo siiyey dadki inuu ku yidhaahdo aniga iyo caabuda wax suuragala maaha waayo ambiyadii waxay la yimaadeen tawxiid bay la yimaadeen ilahay keliga halla caabudo shirki lama imanin marka ciddii ay u yeedheen oo tawxiidka ugu yeedheen oo la ilaahay keliga caabuda inay yidhaahdaan annagana caabudayna leeyihiin way ku baaqayaan taas marka waxa weeyaan waa waa tajani iyo maarata tacaddi iyo xadgudub oo marka lagu xadgudbaayo rususha ilaahay subxaana wa tacala uu soo diray waxaa soo gelaya kuwa marka ilaahay subxaana wa tacaala cibaadada la caabudayo ee ikhlaaska ah ee qofku ilaahay tawxiidka iyo ahlu sunna ay ku socdaan kufri ku sheegaya ama khuruuj can iddiin ku sheegaya ama mushrikiin ku magacaabaya qof ilaahay rumeeyey oo rabbigii caabudaya oo muwaxid ah ku magacaabaya maxaan ku dhaha dib u kulay shirki ku magacaabaya ama gaalaysiinaya noocaasina waxa weeyaan kaasuu baabkaasi gelayaan waa min acmaal jaahiliya ee waxaa kaloo la mid ah cubaadulqubuurka kuwa xabaalaha caabudaya in lagu magacaabo iyada qudheeda tawxiid oo ay markay koodhanayaan dee tawasul baanu samaynaynaa iyagoo marka ilaahay kayrkii baryaya oo xabaalii baryaya markay ku magacaabayaan tawasul bisaalixiin iyo maxabba iyo rasuulkii baan jecelnahay iyo tawxiid arrintaa qudheedu waxa weeyaan wax saxa maaha oo ku magacaabiddaas shaygaa shirkiga ah inay markaa tawxiid inoogu magacaabaan iyadoo qudheedu wax saxa maaha wax saxa maaha jaamiyada iyo muctasilada yaani ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaatka ilaahay marka loo sugayo shirki bay ku magacaabaan iyadoo qudheedu baabkaasay soo gelayaan bay ku magacaabayan marka waxaasoo dhan waxa weeyaan waa masaa'il jaahiliya oon loo baahnayn marka in la galo almas'alaةu الsaabicatu iyo wاhaaminaةu اlhamsuun aلtaxriifu walayu اlalsinati fii kitaab اllah yaani ataxriifu leexin iyo walayu اlalsinati carabadoo lagu laabo fii kitaabi اllahi kitaabka ilaahay lagu laabo oo lagu leexiyo waa min masaa'il jaahiliya ka mid ah taxriifu alkelimi hadalkii oo la leexiyo can mawaadicihi meelihiisa laga leexiyo iyo walayul alsinati carabadoo lagu laabo bilkitaabi lagu laaboo siduu ahaa si aan ahayn loo macneeyo loo sheego marka masaa'ilka jaahiliyada waxaa ka mid a kalaamka ilaahay oo la leexiyo xuruuftiisa oo lagayiro ayay noqonaysaa taxriifku macaanidiisa oo la leexiyo oo siday ahlu kitaabkuba dee ay samaynayeen alfaada nafteeda kitaabkii tawraada way beddelayeen oo intay beddelaan bay wax kale meesha gelinayeen macaanidbay doorinayeen lafdigoo sidiisa ah bay macnihu lahaa macnaha inay ku sheegayeen oo tafsiirkiisa tafsiiraan bay saarayaan marka mid kasta oo kalaamka ilaahay qo- leexiya oo macnuula macnahaan u sheegaana isaguna waxa weeyaan calaa ahli aljaahiliya ayuu ka mid yahay firaqu daalla macnahaasi ku socdaana waa taxriifu nusuus nusuustay leexinayaan si ay hawadooda iyo madaahibtooda iyo afkaartooda ay u waafajiyaan mararka qaarkood dee qur-aanka cidima leexin karto oo lafdiga qur-aanka waa la qabanaya haddii taxriif lafdiga la sameeyo laakiin waxyaabaha u badan waxa weeyaan inay macnaha leexiyaan oo ku magacaabaan ta'wiil sifaadka ilaahay bay leexinayaan markaasay ku magacaabayaan ta'wiil baa la yidhaahdaa ama tafwiid baa la yidhaahdaa ee waxyaabaha noocaas oo dhan oo waxyaabaha maaragtay min masaa'il jaahiliya ka mid ah oo la doonayo qofku inuu ka fogaado madaahibta khabiidka oo dhan baa saas samaynaya nusuusta ilaahay inay beddelaan rasuulka salawaatullahi wasalamu caleyh axaadiisa ka mid a inay macnahay lahaayeen macna aan ahayn ay ku fasirayaan waxaasoo dhan waxaa weeye marka waa taxriif iyo layul maaragtay alsinaa bikitaab illaahi jaahiliyiintii marka dhaqankoodii bay noqonaysa almasalatu altaasicatu walkhamsuun masaladii sagaal iyo kontonaad talqiibuhum ahli lxaqi bialqaabi almunafira talqiibuhum ku magacaabidooda iyo ku naanaysidooda ahlilxaqi ahluxaq ay ku naanaysayaan bialqaabi naanayso almunafirati alqaabtaasoo almunafirati wax fogaynaysa oo didinaysa markaas marka waxyaaba ay samaynayeen jaahiliinta waxaa ka mid a inay magacaan iyo naanasiyo alqaab ay ku sheegaan dadka ahluxaqa ah oo ahlusunna waljamaaca bay magacaan bay u sheegayaan dadku ay kaga didaan oo marka ay ku fogaynayaan oo marka lagu sheego magacaa kuwa noocaas oo markaa dadku moodayo waxa qaldan meesha in lagu hayo talqiibu ahli اlhudaa dadka hanuunka ehelka u ah oo lagu magacaabo lagu naanayso iyo wasawaabi wa ahli sawaab xaqa iyo toosnaanta kuwa u ehelka u ah bisaabi'ati lagu magacaabo iyo walxashawiya waxaa weeye ixtiqaar ay xaqirayaan ahlu sunnaha ama ahlu xaqa ayaa had iyo gooraale waxay ku magacaabaan dadka dawaa'ifka ahlu dalaalka ahi ama yahuud iyo nasaare ha ahaadeen ama mushrikiin ha ahaadeen ama ahlubidacba ha ahaadeene naanaysiyo xunxun marka ay ku caydhinayaan oo rabaan dadku inay kaga didaan saabi'ah ayay odhanayaan saabi'ana waxaa leeyahay alkhaariju can iddiin qofka diinta ka baxbaa saabi' leeyahay qofkaasi waa gaaloobay marka waxa weeyaan mushrikiintu waxay odhanayeen nebiga waa saabi' bay ku odhan jireen saabi'un bimacnaa waa nin diintii ka baxay ahlu xaqa marka waxay ku magacaabayaan saabi' ayay ku sheegayaan waayo xaqu fii curfihim wuxuu noqonayaa waa wixii kuf ahlu kufriga ay ku socdaan mabda'a baatilka ama mabda' gaalnimaado ama mabda' ahlubidac ha ahaadee bay u haysta inuu xaqii yahay wixii markaa ka baxsan baa saabi ah anaasay odhanaya waaye waxay kala odhanayaan xashawiya oo asalku meen xashwi baa laga keenay waxaan faa'iida lahayn baa xashwi la yidhaahdaa saa darteed baa xashwulkalaam waa hadalka aan dani ku jiroon faa'iido lahayn laakiin nimanka nufaatu sifaat sifaatka ilaahay kuwa diidan oo ahlubidaca ah ayaa ahlu sunnaha waxay ku maqaabaan xash- ku magacaabaan xashawiya xashawiya marka eraygaas yaanu kuu dhuumanin markay xashawiye leeyihiin ah, ahlul kalaamku iyo firaqu daala kalmuctazila walashaacira wakayruhum waxay u jeedaan xashawiyada marka ahlu sunna ayay ku sheegayaan ahlu sunna ay ku sheegayaan waxay odhanayaan marka qaarkood waa dad sadxiyiina oo dadkan eh, ahlu sunnaha ee multasimiinta ee xagga ku socda waa dad ka maaragtay eh, mutakhalifiina waa dad dib u dhacado habsaamay waa dad aan waxgarasho badan lahayn taas marka waxa weyn haw arka kasaa lagu caayo sababtoo ah nabiyullaahi nuux ayaa kuwii gaalada waxay ku yidhahan isaga iyo ciddii raacday wamaa naraaka itabacaka ila aladiina hum araadiluna baadiya ara'i yacni kuma aragna inay ku raaceen mooyaane kuwii kuwa yagii markaa hooseeyey dadkii aan macnaha weyn lahayn weliba maaragtay ee ee ra'yiga maaragtay u degdego oo iska sadxiyiin oo aan sakaraynin oo miisaan lahayn wax yara la sheegaba hore ka qaata macnaha dadka muslimiinta markiiba rumeeyey rasuulku waxay leeyihiin waa dad iska maangaaba oo aan caqli iyo kafiirsi badan lahayn oo wixii yaraha markaa loo sheegaba oo iska qaadanayaan hadalkaasba horaa loogu yidhi nabiyullaahi nuux iyo dadkiisa waa lagu yidhi waxay ku magacaabayaan alqaabiya naanayso ahlu sunnaha mararka qaarkood waxay odhanayaan nimanka mucadilada ahi ee sifaadka ilaahay tacdiiliye diidani cidda sugaysa sifaatka ilaahay ee sida qur-aanku u sheegay ama rasuulku u sheegay u rumaynaysana mujasima waa mujasima odhanaya macnaa isku magacaabay walidalika ibnu qayim wuxuu lahaa fain kaana tajsiiman hubuutu istiwaa'ihi calaa carshi inii idan lamujasimu ya haddii sugitaanka ilaahay inuu carshigiisa ka sarreeyo sugitaanka la sugayo mujasim lagu noqonayo dadku ka dhegaysa mujasim baan ahay haddii macnaha ujeedaan وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكتمه أنا قرر ما يقول تشبيه الشيء سأل هذه صفات كإليه سقستي سألين هو تشبيه أنا تاسم دان قرر ما هو الشيء يقول له قوال ضيات وأولاه ما كدن بلي هذا كان والي قهري ومعهم كل هذا وكان يمركا هذا في إمام الشافعي إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي يعني هذه جعيلك اللي يقول هذا الإمام الشافعي إلى هو الشيعي ويانو دي آل بيت أنت تشعلي هذا وكا وهو آل بيت جعيلك يسعدوية محام كل هذا رافض لقول غنيو والشيعة لقول غنيو رافض يا شيخ طبعا يعني يعني معناها مرة بدي يقول لي رافض الشيعي بانا هاي لكن هو يوحى دوها ستان مرض حقي هي مقع دونتان وبحيا مركا نانيستا هي مقعانتا لسكو شيريا وشيء مركا اللي يقانو مشهوره oo markaa lagu naanayso ahlu sunnaha oo lagu caado si dadka looga caydiyo wacayarani lwaashuuna annii uxibuhaa wadalika dembun lastu minhu atuubu kuwii xunxuna waxay gu ceebeeyeen buu inaan ahlubaytka jecelahay taasay gu ceebeeyeen laakiin wuxuu hi kaasi waa dembi aanan ka toobad keenin waxaa laygu haysta jirimo layga dhigaya dembian ka soo noqonaya maaha almas'ala ataani asituuna walxaadiyatu wasituun masalada labada la masalo waxaa weeye ta lixdanaad iyo koobiyo lixdaanku كوبي الإحدانات افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق افتراء الكذب بين أبورات على الله الله سبحانه وتعالى كل كسلقوا بين أبوران اليوم والتكذيب بين بالحق حق اللي بيننا اليوم تاسع ينوحين غنيسا مسائل الجاهلية دا وافتراء الكذب وهي مسائل كمل الجاهلية دا بين أبورات على الله الله سبحانه وتعالى وبين أبورته iyo والتكذيب بالحق حق oo la beeniyo alle oo lagu been abuurto iyo rasuulkiisa lagu been abuurto iyo xaqi oo la beeniyo waa min ariiqi ahli jaahiliya min ariiqati ahli jahiliya ahli jahiliya waddaday qaadan weeyaan waynu soo marray markii ay iyagoo qaaqaawan tawaafayeen baydka ilaahay wajadnaa calayha aabaa'ana wallaahu amaranaa biha yacnii aabbayaashii ayaanu ka hellay oo waanu ku dayannay markaas ilaahayna subxaana wa tacala saasuuna amray قل إن الله لا يأمر بالفحشاء إلهي ذلك ما فره يعني وعويا وحي فوش حما ومعاصي ذنوب تسقاوين تمام مركا وا افتراء على الله الكريم إلهي وأي كبين أبورنا يومي وكا إلهي أورانيا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا يا كظلم بدن إدى إلهي سبحانه وتعالى كل كيس كبين أبورنا وبينكو شيكيس إد كظلم بدن مجتو ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون يعلمون waxay ilaahay korkiisa ku odhanayaan been iyagoo ogsoon weliba inay been sheegayaan innamaa yaftari alkadiba yani waxaa un been abuurtaa aladiina laa yu'minuuna biaayaati illahi kuwa aayaadka ilahi aan rumaysnayn wa ulaa'ika hum alkaadibuun kuwaasaa beena waasiina aayaadku marka way badan yihiin saa shaarixba keenayo yani ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga hadlayo dadka allah ku been abuuranaya walaa taquluu lima tasifu alsinatukum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala allahi اlkadib ha odhanina limaa iladii kii tasifu ay tasifu alsinatukum carabadiinu ay sifaynaysaa alkadiba beentaa haadaa xaalun ha odhanina haadaa kaasi xalaalu weeye wahada xaraamun kaasina xaaraan weeya litaftaruu cala allahi اlkadiba saa ugu abuurataan alle korkii albeenagoo been ugu abuurataan إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون هو إلهي سبحانه وتعالى كركس كبنا بورانيا هو سليبان مايان وفلاح والفوز بالمطلوب الأكبر يعني لقاله لبان توين أو جندي أه يا البقاء السرمدي باقي أهان شاولي جيبا وقف مركا باقي أهان ونعمتك باقي أهاني مركا كواس إلهي كبنا بورانيا لبان مايان إنه كثير وكلا عيدا منكم عيني وعليه وعسوك ليا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي قف كسته بدعة ليماده شرع على وحكا لفسا ليماده oo aan daliil sharciga u haysan wuxuu soo gelayaa aayadda walaa taquluu lima tasifu alsinatukum kadib haadaa xalaalun wa haadaa xaraam qofku inuu iska sheego markaa dad baa iskaga dhacaya intaa fataawo iska dhiibaya kale waxaas waa xalaal waxaas waa xaraam iyagoo aan garanaynin waxa ay ka hadlayaan taas kudhida khatarteeday leedahay waxaa soo gelaya qofku inuu iskaga daydo xitaa cid kalaa saadkiida oo aad muqallid u ahaato odaan garanayn ciddani waxay daliil wadato way taqliidka indhala'aan cid aan daliil kuu sheegin ood war iskaga raacdo oo waxay sheegtay aad tirahdo waa sidaasuun iyada qudhada waa lagu halaagsanaya waa kii ulaa ninka la shawkaani markuu tilmaamayay kuwa muqallidiinta ee cid kale un warkeeda waxay sheegtay un iskaga socota wuxuu idhi ka bahiimatin camyaa qaada zimaamuha acman calaa ciwaji طariiqi الjaa'iri waa waa neef xooloo indhala oo uu hoggaanka u hayo mid indhoolo ahy neefku waa indhalaa yahay ku hoggaanka u hayana muxuu yahay sida waa indhalaa yahay markaasu haddana wuxuu hayaa waddo maaragtay qallooc oo aan meeshuu socday ahayna waa sii jabaya majaxaw ka dhacay marka kaas teg sow maaha galbay marka waxa weeyaan maaragtay neefkaa iyo kaa hoggaamiye iyo waxaas wax iskaa dhaceen markaa qarad iyo jari meel unbaa meel baa balaa ku cunta bal ku cunay macna waa caynkaasoo qofka kan markuu raacayo cid aan daliil haysanin oo iyada qudheedu waxay deliishatayba aan markaa ama saxnayn oo qallooc qalloocasan isla iskaga daba socdo waxa weeye ummaddii markaa shaanshaan buu ka tuuray waayo marka been abuurka calallaahi lagu been abuurto waa arrin aad u fool xun rasuulkuna waa kuula mid salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo axaadiis mawduucaad iyo daciifaad inuu qofku deliishado isagoo weliba oga xadiidka inuu daciif yahay ama uu maaragtay aanu aanu saxnayn iyana waxa weeye wuxuu soo gelaya beenawaas buu noqonaya man xadaa man xadaa canii bixadiidin wa huwa yara annahu kadibun fahuwa axad اlkaadibayn yacni qofka xadiid iga wariya isagoo arkaya inuu been yahay isaguna dee beenawaasintu buu ka mid yahay wey marka nimankaa jaahiliinta xirfadooda iyo shaqadoodu waxay ahayd inay ku been abuurtaan alla subxaanahu wa tacaala oo marka ay markaa dee aynu soo maray ay tawaafayeen iyagoo qaaqaawan been abuurad bay ahayd markaastaa waa kaa la yidhi waqaala aladiina ashrakuu low shaa allahu maa cabadnaa min duuni min shay low ashrakna low shaa allahu ma ashrakna waxaasoo dhan waxa weye waxaan saxnayn marka waa in laga digtoonadaa arrimaha noocaas o kale almas'alaة الثaaniyaة وasituuna istinfaaru اlmuluuki ضida ahli xaq boqorrada oo markaa istinfaar iyo gurmad iyo kicin laga dalbo dida ahli xaqi dadka ahlu xaqa ah kasoo horjeedkeeda muluugta markaa istinfaar iyo maaragtay gurmad iyo kicin laga dalbo wey masaa'il jaahiliya ka mid ah kownuu mahaanshahooda waa ka mida markaa masaa'ilkii idaa gulibuu marka laga qaabi noqdo bilxujati xujo lagaga qaabi noqdo fazacuu inay u degdegaan fazacuu way u degdegaan ee shakwaa sheegasho lilmuluuki boqorradii oo awdaan kamaa qaaluu say yidhahdeen atadaru muusaa wa qawmahu liyufsiduu fi lardi atadaru miyaad ka tegaysaa muusa nebiyullaahi muuse iyo wa qawmahu qowmkiisa miyaad kaga tegaysaa liyufsiduu say u fasaadiyaan fi lardi korkiisa yani masaa'ilka jaahiliga waxaa ka mid a marka laga qaalib noqdo dadka ahlu baatilka ah oo xujo lagaga adkaado ayaa waxay u ashtakoodaan kuwii markaa salaatiinta iyo madaxda ahaa ay u ashtakoodaan marka xujadii lagu oogay oo waxay wataa inay baatil tahay ee caddaatay waxay markaa miciinsadaan waa awood iyo xoog oo fircoon markii nebiyullaahi muuse xujadii garti ku naqay oo adiladii ku caddeeyey inuu baatil ku jiro isaguna rasuul xaq wada yahay muxuu ku yidhi lain ittakhadta ilaahan hayrii laajcalannaka min almasjuuniin haddaad ilaahan aniga ahayn aad sheegato waxaan kaa yeelayaa kuwa la masjuuniinta jeelka loo taxaabo gudaad jeel baad ku dambaynaysaa haga dhigo oo marka waxa weeyaan meeshii dood iyo muran baynu hadal baa indhex yiille iyo wadahadale maxaa xoog keenay xaqaasaanaan ku oggolin weeye marka xoog baan kuu muqanaya mar haddaan waxba iska dhicin kari waayey oo codkii waxba iskaga rabi kari waayey waa inaan marka awood miciinsadaa waana silaaxu ducafaa waana ariiqatu mahzuumiin kuwa jaba dariiqooda weeyaan saas darteed baa aala fircawn fircoon aalkiisa iyo atbaacdiisiiba waatii markii dee doodu dhacday layi bal maxfala laysugu yimaado oo saxaradii oo dhan u yeedhay fircoon bal muuse si looga hor tago looma adkaysan karo waxaan uu wado saaxiriin baa meel kasta laga soo habarwacday waa la ysaga yeedhay waa la soo jamciyey maalin mawcid mucayanaa laysugu yimi waa tii wixii ilaahay subxaana wa tacala qadar ka dhacay waa tay xadkahoodii iyo waxoodii ay markaas sameeyeenoo fa jaa'uu bisixrin cadiim ay goobta la yimaadeen ilaahayna ushii nabiyullaahi muuse uu haystay ee layidhi tuur kiibaa maxaan ku dhahdaa wixii oo dhanba baabisa فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين غض موسى وهب هل كواتها وصمرتين لكن لمنك ملأها لمنك ملأها يا مضحضها مركي أركان هوشين قعنتي فر... فينش أرنتي قعن كبحضي مركز فرعون بيقول ما تكدون يانا وعكوك عنيان يانا كفر إن أرنتي oo waqaala almara'u min qowmi fircawn malay fircoon qoomkiisa waxay yidhaahdeen atadaru muusa wa qowmahu war muusa ka tegaysa iyo qoomkiisa liyufsiduu fircawn dhulka inay fasaadiyaan goormaa markaa muusa wax fasaadiyey fircoon oo dadka o dhan baa layn jiray oo bani israa'iil oo dhan wixii raga dil ku xukumay oo kibray oo yidhi anaa rabbukum ulacla oo yidhi maa calibtu lakum min ilaahin hayri ninkii waxa ku hadlayeyna waa markaa muslix nabiyullaahi muuse oo ilaahay keligii hadla caabudo la yimina waxa weeyaan waa mufsid waa arrin aan isqabanaynin marka waxay yidhahdeen muuse miyaad ka tegaysa iyo qowmi liusuf raasi iyo wayadalaka wa aalihataka yacni inuu muuse kaa tago aalihadaadana ka tago oo marka ay lagaa dhaqaaqo saasaad aqbalaysa ay markaa sanuqatilu abnaahum wanastaxyi nisaahum wa innaa fawqahum qaahiruun dadkaasu markaa maray istinfaarka macnadu waa inkaaso marka istinfaaru lmuluuk didda ahl xaq dadka xaqa ku socda in loo adeegsado markaa ciidamo iyo awoodo iyo si markaa loo banjariyo khayrka ay wadaan waa ariiqo lagu yaqaano markaa ahlujaahiliyiinta in markaa laisu adeegsado markaa si loo banjariyo xaqa iyo diinka loola dagaalamo oo aan xaq u socon oo nuurka u soo bixin waa min masaa'il jaahiliya jaahiliyadu ay samaynayeen waa in qadiim ah laakiin mar kastaba dadka ahlu xaqi ku socda markaa aynkaa loo adeegsanayo ee awood loo sheeganayo yana awood kalay haystaan oo nabiyullaahi muusena wuxuu laha qaala muusa liqawmi istaciinuu biاllaahi waاصbiruu ina alarda lilaahi yuurisuhaa man yashaau min cibaadih waalcaaqibatu lilmuttaqiin qowmkiisu wuxuu ku laha ilahay ka istaciinuu billahi war ilahay kaalmaysta oo sabra ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulka wuxuu dhaxal siiyaa cidduu doono oo addoomihiisa ka mid ah cidhibtana muttaqiinta iska leh marka cid kastoo awood sheegata adduunka korkiisa oo rabto markaa biriiqii soo baxba inay dumo ku dhufatoo baabiiso ha ogaato inaanay meel gaadhin ahlu xaquna ha ogaadeen arrintani waa arrin markaa siraacani waa siraac qadiim ah oo weligii jeejinayana ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aankiisa uu ku sugayo marka ahlujaahiliyiintu saasay ahaayeen waxay adeegsanayeen awood si ay biriiqa khayrka ee soo muuqda iyo wanaagga soo socda inay bakhtiyaan oo damiyaan bay weligood wadayaan laakiin waxaa la rabaa dadka ahlu xaqiina rabbigood inay cuskadaan oo toosnaadaan guushana waxay ku dambayn doontaa dadka alxaqa almas'alaةu الثaaliثaةu والraabicaةu والkhaamisaةu والsaadisaةu والsaabcaةu والsituun intaaba wa israaciil ramyuhum ahlilxaqi bimaa hum baraaءun minhu ramyuhum ganistooda wey ahlxaq ay ku ganayaan bimaa shay bay ku ganayaan hum iyagu baraaءun minhu waxay beri ka yihiin bay ku ganayaan oo masalada masaa'ilkaa u ururiyey ee saddex iyo saddexaad iyo ta afraad iyo ta shanaad iyo ta lixaad iyo tobaadiyo yani maaragtay lixdan ku xiga waxa weeyaan inay tahay inay ku ganayaan ahlu xaqa waxay beri ka yihiin ramyu maal ahli اlxaqi bisifaati اdamiima ramyuhum ganistooda ayaa markaa masaa'il jaahiliya ka mid ah ahlxaq ay ku ganayaan bisifaati اdamiima sifaat xunxun ramyuhu ganidooda iyaahum bilfasaad ay ku ganaan oo ahlu xaqa bilfasaad bay ku ganayaan fil ardi korkiisa ay fasaadinayaan kama fil aaya si aayaddaba ku cad ila waxay dhahayn atadaru muusa wa qowm liyufsiduu fil ard iyo wa biintiqaasi diini lmelik iyo wa ramyuhu ganidooda biintiqaasi diini lmelik boqorka markaa diintiisa iyo manhajkiisa in ay nuqsaaminayaan ay ku ganaan oo waxyeelaya dhaawacayaan wa aalihatii ilaahyadiisa iyo markaa wuxuu caabudayana ay dhaawacayaan iyo wa tabdiili diini diinta inay beddelan ay ku ganayaan marka taasina waxa weeye waxyaabaha ay ahlujaahiliintu sameeyaan oo had iyo goor dadka xaqa ku taagan ba waxaa la leeyahay magacaan xun baa loo bixinayaa marakudheg iyo maxaan ku dhaha saraac iyo asaraac waxay la tahay waaba fiicantahay lakin iyagu si xun bay wadaane in layaa sarkibu raacay kitaabka sunnuu la socda hadday loo jeedi lahaa waa fiican tahay lakiin iyagu macno kaa laga yaaba inu jeedaan marka inay ku ganaan dadka xagga ku taagan sifaad damiine ah oo yidhaahdaan waa dad mufsidiin ah oo ay markaa ku tilmaamayaan inay baran wadaan ahlufasaadkana muslixiin laga dhigayo oo ninkii muwaxidka ahaa ee ilaahay diinkiisa ku socday na la yidhaahdo waxa weeye waa mufsid kii kaafirka ama caasiga ama faasiqa ama daalimka ahaana la yidhaahdo waa muslix waa arrimaha yaab kale marka waa min masaa'il jaahiliya ay samaynayeen weliba waxyaabaha ay ku sii tuurayeen waxaa ka mid ah inay odhanayeen diinta markaa adiyagoo dadka boqorrada ah iyo dadka madaxda ah bay markaa hoos u dhigayaanoo ay nuqsaaminayaanoo aan oggolayn oo nima meel kale looga yeedhay weeyaanoo hoggaansan maayaan meel baas baa laga xukumaa nalama socdaan innaga saasay odhanayaan waa kicin markaa la doonaya in lagu kiciyo dadka markaa saldada haysta dadka ducaadda iyo hadalxaqa in lagu kiciyo marka munaafiqiinta iyo gaalo iyo cawaankeedu mar kastaba fartay ku fiiqaysaa dadka hadalxaqa ay farta ku fiiqayaanoo kuwa markaa meesha haysta bay farta ugu fiiqayaan oo leeyihiin nimankani waa niman caynkana oo si markaa loogu koco loogu hor yimaado dee waata hadda markaa fircoon baa lagu kicinaya dadkii oo kuwa aan isaga dhaamin oo ka xun oo maaragtay kaar ku dhacday laakiin isaga de ka amar qaata ayaa warbixin siinay atadaru muusa wa qawmuhu liyufsidu fiiha faraad ka qaadaysaa ninkani wuxuu wada mayaan ogeyn iyo dadkiisu fasaadkay wadaan ma taasaad maxaan kula dib kuure u fadhidaa waxaasay samaynaya oo marka waxay leeyihiin adigu kuu jeeda oo weedaraka wa aalihataka adigana waa kaa dhaqaaqay waa kaa tegey maxaan kula diinkaagina waa ka tegey marka waxa weeyaan meel buu kaaga dhacay oo adigaagii maxaan ku lagu caabudayey ee rabbiga ahaa ee odaga ahaa dunyada dhan markaa rabbi ka aha buu leeyahay laga tago oo rabbi kale ha la caabudo ma arrimahaas arrin loo adkaysan kara ah oo mararka qaarkood wuxuu ku sheegayaa nimankani waxay u yimaadeen muuse iyo dadkiisu waxay wadaan diintaba inay beddelaan oo ummadda markaa diinta ay ka beddaan waxay diinta ummaddu ku dhaqmayso waxaan ahayn bay wadaano meel kale u socdaan saasay odhanayeen oo innii akhaafu أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد